From Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysan kartaan barteena internetka ee v o a somaly com
ramadan wanaagsan dhegaystayaal waa jimce lix iyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimo waxaa halka si wada jira idinku daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid a askar badan oo ka tirsan ciidamada burundi ee amisom oo maanta la dilay kadib markii al-shabaab ay weerartay xero amisom ay ku leedahay degmada leego
afartan hareerahi waa soo daateen xeladii hareeraha qamixi xabad afar ku soo daateen toddobaatan nin uga dilay nimankii amisom tahay wixii kaleto silka ku jiray oo amisom tahayna waa ka baxeen oo banaanka u baxeen xeradii milatariga galeen oo milatariga magaalada barigeeda deganaa meeshii leego hadda waxaa ku sugan nimankii la dhihi jiray shabaab gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in al-shabaab ay leego ku dileen dumar badan sidoo kalena la la'yahay mas-uuliyiin uu ku jiro wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed
dhowr iyo toban dumara maxaa kuna halkaa ku bireeyeen ha laakiin runtii aan aad iyo waxaan uga naxsanahay gudoomiyihii deegaanka leego cornel abuukar alcadaala abuukar leego inaan la'nahay iyo wasiir asna ka tirsanaa dowladda koonfur galbeed
waxaa kaloon idiin haynaa dhegaystayaal weeraro kale oo argagixiso oo maanta ka dhacay tunisiya kuweyt iyo faransiiska barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo isna ku saabsan heerka soomaaliya ay maanta marayso kadib shan iyo konton sano oo ay xorriyad qaadatay sidoo kale qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saraakiil iyo goobjoogayaal ku sugan degmada leego ee gobolka shabeellada hoose ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan toddobaatan askarta burundi ka tirsan ee amisom la dilay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay saaka waaberigii weerar ku qaadeen xero ciidamada amisom ay ku leeyihiin leego weerarka ayaa ku bilowday baabuur ku qarxay ganjeelka xerada kadibna waxaa bilowday dagaal culus oo dhex maray maleeshiyada iyo ciidamada amisom gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir siidi ayaa v o a u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay gowraceen dumar badan sidoo kalena la la'yahay dad badan oo uu ku jiro wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed
dhowr iyo toban dumara maxaa kuna halkaa ku bireeyeen dhowr dumarna maxaa kuna inay dileen taas waaba jirtaa gabar maqaayad meesha ku lahayd gabar meesha ka shaqeynaysay horta labadaas gabdhood waa hubnaa gabdho kalena magaalada ku dhex dileen marka kolley ta maxaan ku idhahdaa waxaa laakiin runtii aan aad iyo waxaan uga naxsanahay gudoomiyihii deegaanka leego cornel abuukar alcadaala abuukar leego inaan la'nahay gudoomiyihii iyo wasiir asna ka tirsanaa dowladda koonfur galbeed oo maleeshiyaadkii qaabilsanaa iyo hubka dhigista cumar dheere asna waa la la'yahay howlgalka amisom ayaa xaqiijiyey weerarka xeradooda lagu qaaday wakiilka gaarka ah ee a u ayaa cambaareeyey weerarkan balse kama uusan hadlin khasaaraha soo gaadhay dhinaca amisom kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax magaalada kuweyt lagula beegsaday maanta masaajid ay leeyihiin dadka shiicada ah qaraxan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo labaatan qof qofka isa soo miidaamiyey ee qaraxani fuliyey ayaa isku xidhay waxyaabaha qarxa kadibna isku qarxiyey gudaha masaajidka al-imaam saadiq halkaasi oo ay dad fara badan ku tukanayeen salaadii jimce kooxda weerarka fulisay ayaa sidoo kale hore waxay weerar uga fulisay masaajid shiicadu ay ku leeyihiin bariga boqortooyada sacuudiga amiirka xukuumaha dalka kuweyt ayaa booqday masaajidka maanta uu qaraxu ka dhacay mas-uuliyiinta dalka tunuusiya ayaa sheegay in ugu yaraan toddobiyo labaatan qof lagu dilay weerar argaxiso oo ka dhacay dalkaasi dadka la dilay waxaa ku jira dad ajnabi ah weerarkan ayaa ka dhacay hoteel ku yaala xeebta badda mediterraneanka saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in dablow hubaysani ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa xeebta u dhow hoteelka imperial marxaba oo ku yaala magaalada sways goobtan ayaa caan ku ah dhinaca dalxiiska reer yurub iyo weliba dalxiisayaal kale oo ka yimaada wadamada waqooyiga afrika nin hubaysan ayaa goobta yimi wuxuuna bilaabay in uu rasaas dhinac walba u rido islamarkaana toogto dalxiisayaal iyo shaqaalaha hoteelka iyo cid kasta oo ku sugnayd goobtaas afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ay goobta hareereeyeen islamarkaana qof labaad oo dableyda ka mid ah ayaa goobta ka cararay isla xilligaas
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington sidii aad wararkaba ku maqlayseen dagaal culus ayaa maanta ka dhacay xeero ciidamada burundi ee amisom ka tirsan ay ku leeyihiin degmada leego ee gobolka shabeellaha hoose saraakiil iyo goobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen in ka badan lixdan ciidamada burundi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdilqaadir siidi ayaa v o e da u sheegay in al-shabaab ay gowraceen dumar sidoo kalena la laayahay ciidamo amisom ka tirsan iyo dad kale oo soomaali ah oo uu ku jiro wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed amisom oo ka hadashay weerarka ayaa iyaduna cambaaraysay balse si aan rasmiga u sheegin khasaaraha uu dhaliyey saare cabdi axmed ayaa haddaba warbixintan inoo haysa weerarkan waxa uu dhacay waa berigii saaka markii maleeshiyada al-shabaab dagaalkooda ay ka bilaabeen ilinka laga galo xerada ciidamada burundiga ay ku lahaayeen deegaanka leego ee shabeellaha hoose kadib dagaalkaasi oo sii xoogaystay ayaa gudaha laysula galay gacantana laysula tegay sida uu leeyahay mid ka mida dadka deegaankaasi oo goobjooga ah oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee leego markii salaada subax saaka aroorta la gelayay xilligaasay soo weerareen nimankii shabaabka la dhihi jiray xerada amsoomta marka baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabyo miina ku xiran tahay oo qarax ku xiran ayay irida kusoo dhaweeyeen baabuurka markay kusoo dhaweeyeen amsoomta madfac ku dhigteen baabuurkii waxay saareen banaanay ku gubtay markuu banaanay ku gubtayna afarta afarta hareeraci waa soo daateen xeradii hareeraha dhamacii xabad safar ku soo daateen toddobaatan nin uga dileen nimankii amsoom tahay iyo gabar soomaaliya ay ku dileen xerada dhexdeeda wixii kaletoo silka ku jiray oo amsom tahayna waa ka bixeen oo banaanka u bixeen xerada milatariga ay galeen oo milatariga magaalada barigeeda deganeen konton nin waa kasoo fakatay weerarkan ayaa markii ay kooxdu kula wareegeen deegaankaasi waxaa u suura gashay inay gacantooda galaan qaar ka mid a mas-uuliyiintii iyo dadka deegaankaasi waxaana wararku ay sheegayaan inay qabsadeen guddoomiye ku-xigeenkii deegaankaasi leego saraakiil ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed c d ayaa iiga waramay dadka la la-yahay daara dhimashiyo dhaawac iyo afduub waa ka dhacay saddexdaba waxaa runtii ay afduubteen gudoomiye ku-xigeenk arrimahan siyaasadii nabadgelyada ee deegaanka leego macle xasanow madyaale iyo turjubaankii macnaha ciidanka maxaan ku raha burundi halkaa kusugnaa asna dhowr shacaba macnaha ayagana magaalada ka qafaasheen oo ganacsato u badnaa yaryar khasaaraha dhimashada ee faraha badan ayaa waxaa la sheegayaa inay ku jiraan tiro dumar ah oo dhowr iyo toban gaaraya oo maleeshiyada al-shabaab ay dileen sida la leeyahay dumarkaasi waxaa ka mida laba ka mida oo iyagu la sheegay inay ka shaqaysanayeen goob ganacsina ay ku lahaayeen barta weerarka uu ka bilowday ee xerada ciidamada burundiga ay ku lahaayeen deegaanka leego waxaase aan wax ka weydiiyey tirada haweenkaasi ee dhimatay cabdulqaadir maxamed c d guddoomiyaha shabeellada hoose tirada annaga maxaan ku naba sugidda maxaan ku nala shaqeysa ms waxa waaye dhowr iyo toban dumara maxaan ku halkan ku bireeyeen dhowr dumarna maxaan ku inay dileen taas waaba jirtaa gabar maqaayad meesha ku lahayd gabar meesha ka shaqeynaysay horta labadaas gabdhood waa hubnaa gabdho kalena magaalada ku dhex dileen marka kulley ta maxaan ku irahdaa waxaa laakiin runtii aan aad iy aad yani uga naxsanahay gudoomiyihii deegaanka leego cornel abukar alcadaala abukar leego inaan lacnahay gudoomiyihii iyo wasiir asna ka tirsanaa dowladda koonfur galbeed oo maleeshiyaadkii qaabilsanaa iyo hubka dhigista cumar dheere asna waa la la-yahay saaki waa berigii waa wada hadalay runtii markii dagaalka uu socday guddoomiyaha ayay wada socdeen marka kullita jani cirib hadda meel ay dhigeen ma garanayno ilahi waxaan ka rajeynaya inuu badbaadiyo waxaan rajeynayaa nimankaas khawaarijta waa ogeen oo bishaan ramadlaan waa kulli ismidaabin bay ku qoran yihiin xaaladda deegaanka ayaa wakhtigan u muuqata mid adag kooxda al-shabaab ayaase la sheegay inay weli haraadi kusii yihiin oo ay gacanta ku hayaan deegaanka leego iyadoo ciidamada dowladda oo xero sidaas aan uga fogeyn ku jiray markaasina ay ka baxeen iyaga iyo aamin soomta intii ka har
aad bay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inala socotiinaysa halkaad kala socoteenna waa v o a dhinaca kale weeraradu maanta soomaaliya oo keliya kuma eka ee waxaa dhacay weeraro ay dad badan ku dhinteen oo ka kala dhacay dalalka tunisiya kuwait iyo weliba faransiiska ismaaciil xuseen farjar ayaana warbixintan inoogu faahfaahinaya waxaa maanta dunida ka dhacay weeraro iyo qaraxyo kala duwan haddii aan ka horrayno dalka kuweytna warar ka imanaya ayaa sheegaya in weerar ismidaamin ah lagu qaaday masaajid ay shiicadu leeyihiin oo ku yaala dalkaasi wararka ayaa sheegaya in ilaa shan iyo labaatan qof ay ku dhinteen weerarkaas islamarkaana ay jiraan dhaawacyo kala duwani qaraxa ayaa lala beegsaday masaajidka imaam al saadiq oo ku yaala magaalada kuweyt wakhti ay socotay salaadii jimcaha kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi haddii aynu aadno dhinacaas iyo dalka tunuusiyana mas-uuliyiinta dalkaas ayaa sheegaya in ugu yaraan toddobiyo labaatan qof lagu dilay weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteel saaran badda mediteraneanka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in dabley hubaysani ay rasaas ku fureen xeebta u dhow hoteelka imberial marxaba oo ku yaala magaalada suweys oo ah goob caan ku ah dalxiisayaal ka yimaada yurub iyo dalalka kale ee waqooyiga afrika wararka ayaa sheegaya in saraakiisha amnigu ay ka jawaabeen weerarka islamarkaana dadka dhintay uu ku jiro mid ka mida dadkii weerarka soo qaaday weerar kale oo ka dhacay dalka faransiiska ayaa lagu bartilmaameedsaday warshad gaasta soo saarta halkaas oo lagu dilay ugu yaraan hal qof madaxweynaha dalka faransiiska fransiya olande ayaa sheegay in qof arrintan loo tuhmayo ay xabsiga dhigeen madaxweynaha ayaa weerarkan ugu yeedhay weerar argagixiso kaas oo ka dhacay warshad gaasta soo saarta oo ku taalla magaalada lyon ee dhinaca koonfur bari ee dalkaasi madaxweynaha faransiiska oo telefishinka ka hadlayay isagoo ku sugan dalka beljum oo uu kaga qayb galayo shirka midowda yurub ayaa sheegay in weerarkani uu yahay mid argagixiso islamarkaana aanu wax shaki ahay kaga jirin
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi suukan soo dabarida halkaad kala socoteenna waa v o a haddaba weerarada kooxaha xagjirka ah ayaa inta badan kordha bisha ramadaan waxaanay sidoo kale ay kooxahani fuliyeen maalmaha fuliyaan maalmaha jimcaha oo ay dadku salaada jimce isugu soo baxaan haddaba maxay tahay aragtida islaamku ka qaba arrintaasi maxayse tahay ujeeddada ka dambaysa falalka argagixisada ee bisha barakaysan ee ramadaan xuseen barre aadan oo stuudiyaha ila jooga ayaa arrimahaas ka waraystay sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed
رمضان كريم تاسكت لمن كان بدي يفكر كاس عن قضاء فكر كان يفكر هذا باللودي معها فكر كان وفكر في خوارج لورين جريوية نبي صلى الله عليه وسلم هو هري أيو وهبلي المهم وقش لها كم إذا إنه يهدب dad aada iyo aada u nasiib xun u nasiib daran oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamahayaan marka diinta fahamkeeda ku qalloocday marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan marka waktigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku janno tegi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaalo khaldan ayay ku naartegahayaan walidalika nabigu sal lla alay wasalam cali bin abi taalib ayuu wuxuu ku yidhi dadka waxaa ugu shaqisan midka caligo ku dili doona intuu madaxa kugu dhufto dhiigkaagu markaas uu uu garkaaga cilaamin doono waxaa lagu tilmaam inuu yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun maxaa yeele waxa weye wixii lagu liibaani lahaa oo waktigii saxaabada oo cali ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa marka cali bin abi taalib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqdaa oo ku liibaani lahaa qofkii cali bin abi taalib naar ku galaa qofkaas qof waxa weye nasiib daran weye markan waa sida oo kale oo waktigii kanada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajida la xamili lahaa oo ilaaladu ay muuqan lahayd oo dhankaas lagu janno geli lahaa ayay ayagu si kale u shaqaynhayaan marka nasiib xumadii nebigu sala allau alay wasalam oo ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan sheekh maxay markaa iyagu daliishanayaan oo ay daliil usoo qaadanayaan in wakhtiyadaasi qiimaha muslimiinta agtooda kule ay weerarada qaadaan dadkan diinta ku qalloocatay masalan waxa weeye wixii la samayn lahayo wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofku inuu cibaado fiican samaysto bisha ramadaan way fiican tahay laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaayaa looga dhigay suaasimaysi marka waxaan cibaado ahaynba cibaado ka dhigteen marka waktigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan waxa ay samaynayaan cibaado ma aha nebigu sala alayh wasalam horey ayuu wuxuu u yidhi yusiiuuna yuxsinuuna alqawla wa yusiiuuna alficla hadal bay hadal fiican bay ku hadlahayaan ficil xunna waa samaynayaan marka khayr baan rabnaa maaragtay ajal baan rabnaa injiilkaan cijaynan rabnaa hadal fiican bay ku hadlayaan laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan marka waxa weeyaan waxa ay samaynayaan ayaa khaldan marka ayaga laakiin waa la fiican yahay xadiis baan ku cado wuxuu leeyahay maaragtay nimankaasi hadal fiican bay ku hadlaan ficil xunna way samaynayaan garamaysid marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado moodeen maaragtay maxaanku rahaa wax aan sax ahayn bay sax moodeen waxaan jihaad ahayn bay jihaad moodeen marka waxaas oo dhan baa ka khaldan marka diintiioo kusoo alagudoontay ama diintiio si cagsiga u gashay baa kasoo baxaysa nimanka sidee xal loogu heli karaa markaa arrintan laakiin arrintan yani xalkeedu waa tiro badan yahay waa xal iska ballaaran meelo badan buu galahayaa laakiin haddii hadda aniga aan soo koobo kan soomaali ahaan anigan haysta ama muslimiinta guud ahaan haysta waxa weeye muslimiintu haddee horta diinta mas-uuliyaddeeda muslimiinta iska lahaa hadday cilmi tahay hadday camal tahay muslimiinta laga rabay marka markay muslimiintu waxaa laga yaabaa ay ka qaabiyeen diinta mas-uuliyaddeeda ay ka qaabiyeen daldalool ay yeesheen ayaa dad isku dayahaya ama sheeganhaya in ayagu ay kaalintii buuxinhayaan ayaa soo baxahaya marka middaas waa mid kale waxa weeye dadku haddii ilaahi subxaana watacaala xoogaa laga dheeraado oo ilaahi subxaana watacaala xaqii uu lahaa iyo diinta xurmadii ay lahayd laga gaabiyo waa las imtixaanhayaa oo waxbaa lagu sallimahayaa yani culamada qaar baa yidhaaha maxaanku rahaa waxaa ku qoran kutubadii hore mida ma garanayo ayaa waxaa ku qoran in la oran jiray qofka ilaahay yaqaana hadduu ilaahay caasiyo bina ilaahay aqoon baa lagu sallimaa baa la oran jiraa layihi marka horta dadku inay toobadkeena diinta u noqdaan oo diintu anagu aanu wehel u noqono ayaa loo baahan yahay oo dadka lagu khaldahayo diinta laga tegay ama diinta si xun la yeelay dadka noocaasa waa in laga soo celiyaa dadkaanu isku dhex jiraan intaasoo nooc bay yihiin marka qofka la khalday oo diinta lagu khalday waa in qofkaa la soo celiyaa waxaa lagu soo celin karaa qofkii inuu arko wuxuu ku qanco ama maxaanku waraa lala doodo ama sakarka laga soxo baa loo baahan yahay kale waxa weeyaan islaamiga oo dhan mashaakil baa ka taagan qofkii muslimka ahaa xurmadiisii diinta xurmadiisii cadaaladiisii noloshii wixii o dhan baa cadilan oo maaragtay baylaha ah marka muslimkiiba cadilan oo aan nolol haysan oo aan cadaalad haysan oo aan ixtiraam haysan oo waddankiisii sidii u baahnaa ama si munaasabka ahayd aan ugu noolayn qofka noocaas in qof kastao ku adeegto iska dhacaysaa marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya waana ballaaran yahay hadda ka hor anigu haddaan culamada nahay ee maaragtay shir baan ka qabanay arrinkaas sidii loo daaweyn lahaa aan kaga hadlaynay kaasi wuxuu ahaa sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed oo u warramayey xuseen berre aadan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a war haddana soo gaadhina wuxuu sheegayaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo weliba xafiiska hay-adda xafiiska qaramada midoobey ee magaalada muqdisho gaar ahaan nicholas kay uu cambaareeyey weerarka argagixiso ee lagu qaaday xerooyinka ciidamada amisom ee ku yaala deegaanka lego
haatanna nairobi in ka badan saddex boqol oo ergooyin ah oo ka kala socda siddeed iyo soddon dowladood ayaa maalintii labaad waxaa nairobi uga socda shir ku saabsan sidii looga hortegi lahaa argagixisada warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray waryaheena yaasiin ciise wardheere kaaliyaha xogayaha amniga maxalliga dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka waddanka maraykanka sarah sawel ayaa ku eedaysay wadamada sida gaarka dhibanaha u ah inay mar walba ka daba tagaan ficilada balse aanay ka hortegin taasi oo qaar ka mid ah dadkii ka doodayey arrintaasi ay aad u soo dhoweeyeen hase yeeshee dowladda waddanka kenya waxay si adag ugu adkaysanaysaa in caalamku uu ka midoobo sidii looga hortegi lahaa dowlad islaamiya oo markaasi laga hirgeliyo geeska afrika soomaaliya qaybo ka mid ah ama dalka kenya kaasoo madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruutu uu sheegay marnaba in aanay ka dhicig doonin waddanka kenya brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed waa khabiir ka faallooda arrimaha nabadgelyada iyo horumarinta qaaradda afrika waxaana bal wax ka weydiiyey bal shirkani waxa uu ku salaysan yahay waxaanu shirkani wuxuu daba socdaa shirkii lagu qabtay washington d c ee bishii february aan soo dhaafnay ee lagaga hadlaya argagixisadii saameynta caalamka ay ku leedahay ka ayuu daba socdaa marka shirkan hadda wuxuu ka furmay guriga weyn ee caanka ah ee la yihahdo k i c c waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka dalkan ruto wuxuuna sheegay in ruuta macnaa uu doonayo in caalamka uu fahamsiiyo inuu la dagaalamayo yani khilaafada islaamka ee ka samaysmaysa soomaaliya oo runtii saameyn xoog le amniga ku yeelan karta gudaha waddanka kenya wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa caalamka inuu naga kaalmeeyo wadamada jiiraankana ay naga kaalmeeyaan in micnaha wax- inaan la tacaalno yacni waxaa loo yaqaana arg- xagjirnimada ku baahaysa dalka kenya iyo guud ahaan gobolka maartay marka wuxuu leeyahay runtii waxaa nagu soo wajahay cadow ma runtii aanan arki karin oo runtii aanan maanta annaga naga tan weynaaday oonan qaadi karaynin marka caalamka waxaan ka codsanaynaa in arrintaas uu naga kaalmeeyo wadamada jiiraankana waxaan ka codsanaynaa iskaashi arrintaa inaan ka yeelano maxamed amiin cabdulaahi cusmaan oo ka tirsan hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha soomaaliya ayaa wax ka weydiiyey bal eedaynta dowladda kenya ku saabsan in qaxootigu hub soo geliyo ama uu ku lug leeyahay falalka dhinaca ammaan darrida qaxootiga een, markay imanayaan caadiyan lama oran karo qaxootiga hub bay la soo gelayeen runtii laakiin a- xagga amniga markaan ka hadalno runtii qaxootigu eh, waxyaalo jiro oo k- dowladda kenya ku andacoonaysa way jirtaa waayo qaxootigu waxa weeyaan waxay noqdeen dad aada u fara badan Een, een, saddex shan xeroy hadda degan yihiin een, degmada dhaadhaab ay ka degan yihiin shantaa xero waxaa dhici kartaa dad fikir ka qabo fikir nimanka kale la haysto ee, ama shabaab xiriir la leh inay jiri karaan ama ay eh, shabaab naftooda dad ka socda ay iman karaan oo kusoo hoyan karaan oo eh, martigelin karaan marka hubku waa ka gooni noociisu waa ga- nooc ganacsigu kusoo galaa Een, midda labaad eh, burcadbadeedu eh, waa nimanka xeebaha joogay inta badan eh, qaxootiga lu- lukuma laha xiriirna lama laha marka dhibaatada way jirtaa mar walbaba ammaan darrada way jirtaa marka arrinka- arrinkaasu waxa weeyaan waa arrin u baahan caalami u baahan kenya iyo soomaaliya hadda way dhaaftay arrintu caalamka inuu meeshan wax ka qabtaa loo baahan yahay yaasiin ciise wardheere v o a nairobi aad buu mahadsan yahay sin ciise wardheer oo warbixintaas nooga soo diray magaalada nairobi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ramadaan wanaagsan idil ahaantiinba meel walba aad nagala socotaan haatanna muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay ka hadlay munaasabad lagu xuseeyey lix iyo labaatanka juun ee shan iyo konton guuradii ka soo wareegtay markii gobollada waqooyi ay xornimada heleen ayaa wuxuu sheegay in siyaasadda dowladdiisu ay tahay in ay gobollada waqooyi ku midoobaan calanka soomaaliya waa sida uu sheegay Ha- haddaba warbixintan waxaa magaalada muqdisho ayaa nalo kusoo diray
caawoo kale markaa meeshii ugu horreyso calanka laga taagay waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in mar kale si nabad ah walaaltinimo ah isjacayl ah isu soo hilow ah in dib looga taagnaasi dowladda federaalka ee soomaaliya siyaasadeeda ku wajahan gobollada waqooyi horeyna waan u caddaynay waanay caddaa shak kuga jiro colaad uguma soconno dagaal ku dooni mayno xoog milatari ku raadi mayno dacaayad iyo brobaganda iyo waxaan macno lahayn ku dooni mayno iyagu inay kala furfurtaan oo ay kala daataan oo dhexdooda ay isqabqabsadaan oo ay isdiriraan ku dooni mayno si ay annaga aan midnimadii dib u ahaadano dib noola midoobaan inay ayagu mid ahaadaan aan rabnaa oo haddii ayaga dhexdooda wax ka jiraan xataa waxa dhexdooda ku jiraan ay ka baxaan oo maxaan ku ihahdaa haddii ayaga dhexdooda xoogaa wax kala tabanayaan kala tabashadaasi inay ka baxaan dowladda federaalka soomaaliya wixii gacan ay ka geysan kartay ayay ka geysanaysaa kadibna waxaan rabnaa dhammaanteed inaan dusha isu xogno oo aan isu wada nimaado oo calankaas aan ku wada midoobno
kaasi waxau ahaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya oo xalay ka hadlayay shan iyo konton guurada ka soo wareegtay markii gobollada waqooyi calanka laga taagay islamarkaana ay xornimadu ka qaateen gumaysigii ingiriiska halkaad kala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka maanta oo kale shan iyo konton sano ka hor waxay ahayd markii ugu horreysay ee geyi xor ah laga taaga calanka soomaaliya gobollada waqooyiga soomaaliya ayaana xorriyaddoodii qaatay sidoo kalena waxaa dhowr cisho uun ay inaga xigtaa kowda juulaay oo ah maalintii ay xorriyadda qaateen gobollada koofureed islamarkaana ay midoobeen waqooyi iyo koonfur dad badan oo soomaaliyeed waxaa xilligaasii ku weynaa qarannimada iyo midnimada soomaaliya waxaana ay ku haminayeen in gobolladii maqnaa ee soomaaliya la baadi doono sida n f d iyo soomaali galbeed haddaba maanta shan iyo konton sano kadib dad badan oo soomaaliyeed waxay u arkaan in soomaali isku timaada iska daaya ay sii kala tegayaan gobolladii shalay midoobay iyadoo dad badanna ay u arkaan in intii hartayna maamulo yaryar loo qaybinayo barnaamijka toddobaadka oon arrintaasi ku eegayno waxaa marti inoogu ah xildhibaan cabdulaahi goodax barre horeyna u soo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo isna soo noqday wasiir jagooyin kala duwanna ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo wasiiru dowlaha warfaafinta maxamuud cabdulaahi begos marka ugu horreysa ku soo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa dhownahay falastiin aad iyo aad waa dhowna En, haddan aan ku salaamaynaa su-aasha ugu horreysa ee aan doonaya inaan idin dhex dhiga waxay tahay shan iyo konton sano kadib rajadii iyo didiiladii dadka soomaaliyeed ay sugayeen ma muuqataa marka la eego xaaladda dalka midnimo la-aanta iyo isqabqabsiga maamul goboleedyada dalka ka dhismaya ma idiin muuqataa rajadii ay dadka soomaaliyeed qabeen shan iyo konton sano ka hor oo ahayd soomaali xor ah oo midaysan En, aan ku hormaro en, xildhibaan cabdulaahi goodax
bismillahi raxmaan raxiim marka hore falastiin adiga iyo muxuu ahaa shaqaalaha v o e da soomaalida waxaan idinku hambaliyeynayaa iyo dhammaan soomaalida oo dhan waxaan ugu hambaliyeynayaa ciidda maalinta lix iyo labaatanka juun oo ah maalintii runtii soomaalidu iftiin xorriyad ay ay usoo baxday waxaan kaloo salaamaya saaxiibadayda khadka ila jiro oo barnaamijkan ka qayb qaadanayo engineer yariso iyo walaalkay becos waa maalin farxad waa maalin weyn waa maalin runtii u baahan in ummadda soomaaliyeed ay gadaal u fiiriso oo ay fiiriyaan waktigii wanaagsanaa iyo sharaftii iyo qiimihii usoo kordhay muxuu ahaa lixdankii juun maantoo kale marka waa iskugu hambaliyeynaynaa taas dabcan waxaan ku jirnaa waddanku ku jiraa duruuf aada u adag oo wax looga baran karo maalintaas maalintaas muxuu ahaa lix iyo labaatankii juun waxay ahayd maalin ummadda soomaaliyeed ay midoobeen midnimo ay yacni ka shaqaynayeen midnimadu ay ahayd waxa markaa siyaasadda socotay waana ku guuleystay odayaashii berigaas haba u wadnaayeen odayaasha reer waqooyi ee xurriyada noo keenay ee nugula shirkooday waddanka ee yiri aan mid wada yeelano aan midab calan hal midaba qaadano runtii odayaashaasla ahaayeen berigaas xiisad midnimo ayaa jirtay maanta waxaa jiro xiisad taas ah oppositekeeda cagskeeda ah oo ah in la kala iskala qaybiyo oo qolaba meel ay fadhiisato aadna moodid markaan inaan muxuu ahaa wadamada dariska gacantaanu gelayn En, waa mahadsan tahay waxaan siinayaa en, wasiir wasiiru dowlaha en, warfaafinta begos haye
Ah, bismillahi raxmaan raxiim anoo ka faa'iidaysanaha fursadan waxaan salaamaya sida eh, saaxiibaday igula jira dooda iyo dhammaan eh, shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan karim iyo ciidda eh, maalinta calanka soomaaliyeed ee lix ee lix iyo labaatanka june eh, oo ku socotay kowda julaay eh, iyadana koonfurta ay qaatay ka bacdina lixdankii lagu midoobay midnimada dalka taasoo bayskeedu ahaa in gobonnimo la qaato ilaakiin ummadda ay horumar iyo cadaalad gaarsiiso ay ahayd Eh, dadkii marka maamulkaas soo hayay eh, baahiyooyinka loo qabay oo dhinaca cadaaladda ummadda inay gaarto eh, si looga kaafto ama burbur inuu dalku ku dhaco inta badan ma soo gaarin Eh, xaaladahanna waxaa abuuray maanta aad ka sheekeynayso oo ah kala go-go-aan waxaa keenay cadaalad darro badan oo saldhigga u ahayd in lasoo xaliyo lixdankii ee calankii la qaatay dowladii lixdankii iyo ilaa sixty ninekii inay soo xaliso tii kacaankii inay soo xaliso kadibna tii burburkii baa dhacay Eh, xal lama helin soomaaliya marka hadda si xal loo helo oo nabad loo helo ayaa arrimaha kan hadda taagan ayay keenaysaa Eh, waxaanan qabaa haddii eh, maamul adag oo sharci lagu kala dambeynaayo la helana in maamul wanaagsan oo midnimo leh oo cadaalad u yara dhow in la heli kara ayaan qabaa Eh, ay sida dadka qaar u fakerayaan qof qofka maamulada loo sameynayo aan ahayn in derbiyo lagu kala oodo soomaali ay tahay system caalamku soo maray oo federaal ah oo dadku eh, rabitaankooda ka samaystaan oo dadka deegaanka alla doorto eh, qole ay qolo kala riixin xoog weli waxaad moodaysaa in isriixii siyaasadeed ee soo jiray kontonkii sano inuu weli jiro En, waa mahadsan tahay haye injineer yariiso
bismillahi raxmaan raxiim falastiin aada umahadsan tahay sidoo kale saaxiibadeen la qabaa hambalyada maalintan oo dhammaan ummadda soomaaliyeed halkaskay joogaan wasiir goodax iyo wasiir bekosna aada iyo aadan u salaamaya waa saa u sheegtay midnimadii soo bilaabatay konton iyo shan sano ka hor oo runtii si wadaninimada si isjaceyl si ummadii maaragtay ay xitaa eh, isku dayeen wadamadii ingiriiska iyo talyaaniga siiba ingiriiska bal inuu isku dayo inuu maalmo kala duwan xoriyadaha siiyo soomaalidii si ay u kala baxaan ama laakiin taas waa suuroobi weysayo dadkii sida godax u sheegay eh, soomaalidii waqooyi waxawaagaa ka go-need midnimada iyo soomaalinimada walaaltinimada wadajirka haddana waxaan isleeyahay marxalado adagaa lasoo maray aniga waxaan ku jiraa dadka rajada qaba oo ah inay soo noqon doonto soomaaliya oo maaragtay wadamada caalamka ama africa oo dhan horseedka ah waa mahadsan tahay shan iyo konton sano xilligii xorriyadda ay qaadatay soomaaliya maanta oo kale marka aad fiirisa hadda dalka suu egyahay ma lagu fakaraya waagaasi in muddadaasi kadib maanta weli waddanka ay ciidamo shishe ay joogaan oo maaragta ka shaqaynaya ammaankii dalka in laga hadlayo sidii loo dhisi lahaa maamul goboleedyo waxaasoo dhan hadda ma idiin muuqdaan good waxaan rabaa inaan siiyo ha waa mahadsan tahay falastiin runtii waa waa su-aal wanaagsan waktigan oo kale kon iyo dhowr sano ka hor riyadeenu waxay ahayd soomaali mida midaysan horumar ka shaqayso difaaca adag lah hore u socota ay ayay riyadeenu ahayd maantay berigaas waxaan ku riyoognay in shantii soomaali la mideeyo ayaa riyadu ahayd maantana waxaad arkaysaa intii hartay ayaa shan loo qaybinaya maanta waxaa laga yaabaa in aan isleenahay wuxuu wax xun ma aha oo waa federaal oo dadku ayagoo federaal ay wada noqon karaan laakiin waxaa laga yaabaa iyadana in shan wadan oo yaryar aan noqono maxaa yeele waxaad arkaysaa hadda oo federaalku uu cusub yahay sida wadamada deriska khaasatan ethoobiya ay gacanta kula jirto maamul dhisidda iyo kii la dhisaba inuu iska xaadiriyo ersoodo oo hadda saadan hadleyno oo wadanku ciid ku jiro kulligood ay xagga jiraan wixii maamul la dhisay meesha caasimada imaan lahaayeen calanka dadka la wadaagi lahaayeen kulligood maanta etoobiya ayay xaadir ku yihiin meeshaasay ka caweynayaan meeshaasaan waxaan la garanayn ay ka shaqaynayaan marka waxaaba laga yaabaaba riyo riyadii ahayd shanta soomaali in la mideeyo in inti intii marka aan ahayn oo berigaas mantoo kale midooday in shan loo qaybiyo hadda sida xisaabaha ku socoto shan cid walbaba ba iyo xuduudda etoobiya uu leeyahay kulligoodna sida hadda ay u dhooban yihiin etoobiya halkaas mataqaanaa watashi u tegayaan inayba marka dambaba noqoto meel meeshaas ka maamulo laakiin xildhibaan goodax marka la fiiriyo soomaalidu inay wax kale eedda saarto waa u fududahay soo soomaalida maaha dadka iyaga nidaamkan ku heshiiyey dhisanaya wadamada ay rabaanna ayaga u tagaya maxaa waddan kale lagu eedeeyaa
waa runtaa laakiin haddiiba aysan jirin marka hore damaan haddaysan jirin in ummadaas la kala furfuro oo yacni mataqaanaa dalab ah hadduusan jirin ummadda soomaaliyeed absababa ma fadhideen maantay waxaad arkaysaa maanta maalin weyn ayada noo ah oo weliba qadyaddii soomaaliyeed maalintay curatay ah in mataqaanaa mas-uuliyiinta isku sheegaya inay maamul goboleed yihiin muxuu ahaa inay sababa dhooban yihiin yacni waa nasiib daro waa mahadsanta iyo aaday nasiib daro u tahay waa mahadsanta waxaan siinayaa begos dowladda adiga hadda aa wasiiru dowlaha ka tahay arrimahan hadda uu xildhibaan ku sheegayo ma idiin muuqdaan
annaga dowlad ahaan dowladda hadda jirta ay dastuurka hadda jira ay ku shaqaynaysaa dastuurkan hadda jira ka hor waxaa dhisnaa maamul goboleedka puntland iyo somalilan ee dhisnaa dowladdan hadda waxay mandatekeedu yahay inay maamul goboleedyo sameyso sida uu qabo dastuurkan oo ah federal system oo ah laba gobol iyo wixii ka badan inay dadku israacaan oo ay dowladdan hadda annaga aan ka midkanahay ay siyaasadeeda hoggaanka u hayso oo hadda aan filayno inay meel fiican marayso laakiin weli ay jirto procedure saxa in wax lagu dhiso marka aan kasoo qaado hadda maamulada hadda ay dhisayso dowladdan oo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo gobolada dhexe iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo waxyaabaha loo soo wado waxaa marka hore sida haddaba ay xukuumadda ugu qabatay hoggaanka gobolada dhexe oo ay u noqotay mid procedure saxa hadda haysata boqol kiiba sagaashan oo ah in odayaal dhaqameedkii iyo xildhibaanadii deegaanka ka soo jeeday sida dastuurka qodobka afartan iyo sagaalaad uu qabo waa inay xildhibaanada deegaanka soo odayaasha dhaqameedka ay tagaan deegaanka ee markaasi soo xulaan ergo ergada markaasi ay dastuur la sameeyey ay ansixiso dastuurkaasi ay ka doodo kadibna baarlamaan federaalku uu leeyahay maamulku leeyahay lasoo xulo ka bacdina maamulkaasi gudoomiye kumeel gaara uu doorto ka bacdina uu madaxweyne doorto oo maamulkaasi procedureka annaga dowladahan hadda aan ku dhisannahay ayaa kaas ah taasa annaga ku nimid marka maamul goboleedyada kale oo marka laga soo qaado kan jubbaland ama kan koonfur galbeed maamulka jubba inuu dhismo waan rabaa laakiin procedureka sax ma ahayn meeshuu ka qaldamaa la rabaa hadda in la isaga koonfur galbeed sida hadda uu ku fadhiyo gobolada dhexe ayaa la rabaa inay maamul maamulada kalena u sameyso dowladda anaga mas-uulkana
wasiir marka si broceska loo soxo maxaa la samaynayaa borses in lax waxaa la sameynaya sida hadda ay ku socoto ah laba gobol iyo wax ka badan dadka deegaanka iskale inay sameystaan deegaanka constituency xildhibaanaha hadda kasoo jeeda oo federaalka ku jiro odayaal dhaqameedyo rasmiga la yaqaana deegaanada la yaqaana deegaanadaasa loo sameynaya maamul maamulka see loogu sameynayo sidii annaga aan ku nimid dowladda hadda aan nahay oo ah in la sameeyo maxaan ku dhaha dastuur dastuurka erge ee ansixiso ergada lagu heshiyo oo dadka deegaanka ay ku heshiiyaan dad aan kor looga ama dad qoryo wato xoog ku ordaya aysa imaan ama faragelin dowlada shisheeye aysan ku imaan oo nidaamku ay dowladda wado beesha caalamkana ay dowladda ku saacid wixii talooyin ay ka bixiyaan ee aysan iyaga hor ordin maamul sida ay isuga hor ordin waa mahadsantaa waxaan siinayaa injineer yariso waxaya injineer yariso
falastiin horta waa sida loo sheegay nidaamkan federaalka wuxuu soo bilaabay laba kun iyo afartii si guud ayaana loo qaatay qorshuhu sidiisa waxa waaye ummad markii system cusub ay qaadanayso waxaa la rabaa in shacabku inay referendum u codeeyaan systemkaas soomaaliya weli kama dhicin systemkan federaalkana system ahaan waa governansiga adduunka la isticmaalo kuwa ugu muhiimsan oo ujeedadu tahay in nidaamkii dowladeed la gaarsiiyo ilaa iyo heer tuulo heer degmo laakiin cilada annaga soomaaliyana haysta waxay tahay mandate-ka oo dowladihii kumeelgaarka lasoo siiyey kulligood waxay ahayd inay dhaqan geliyaan federaalkii waa soo jiitamay haddana laba kun iyo lix iyo toban aa loo cararaa marka federaal waxaa dhismooyo ku dhisan deg deg iyo kala orod iyo kala jiidasho cid allaale iyo ciddii wax jiidato iyo qabiil hab ku dhisan oo aada moodeyso in indhaha laga qabsanayo laleeyahay waxaan ha socdaano iyadana ay keeni karto inay culeys iyo dhibaato kala keeno laakiin maamulada intooda badan waa dhismeen injineer sharcigaas waxaa ka horreeyay maamuladii soo dhismay marka sharciga ma maamulo yar oo gaar aha lagu abalaay garaynayo maadaama inta badan ay soo dhismeen sharcigiisaba federaalku waxay ku fiicneed inuu dhaqan galo markii degmo walbo ay guddoomiyaha degmada doorato golo degaan haysto dadkaas deegaanka ee ayagooda ka tashanayaan kadib degmadee gobolkee gobol kale ku darsami karaa muxuu yahay shuruucda baarlamaanku weli ma dejin shuruucdii federaalka ha injineer waa kuusoo noqon doonaa kaas waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan goodax waxyaabaha hadda laga hadlayo intooda badan waxay dhaceen xilliga adiga a ahayd wasiirka arrimaha gudaha oo ah in maamuladii sidii ay ahayd aan loo soo kala hormarin in faragelin shisheeye ay jirtay marka adiga meeshaas aad joogtay ma kuu muuqatay arrimaha hadda aa ka hadlaysa
waa mahadsan tahay horta waxaan jeclahay inaan ku bilaabo cudurdaar oo aan shacabka soomaaliyeed iyo cidda dhegeysanaysa aan uga cudurdaarayo inaan u muuqdo qof yani mataqaana runtii rajabeel ka hadlaayo runtii waddanka rajabeel maaha laakiin dhibaato weyn oo culus oo la gaarsiin karta rajabeel ayaa socoto waktigii anigu aan ahaa muxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha wax badan ayaa karkarsanay khaladku inta badanna waktigaasuu dhacay waktigaas ayay ahayd waktigii laga leexday dariiqii sax ahaa waadna la socotaa aniga inaanan berigaa ku qanacsanayn dariiqaas laga leexanayo wasiirka waa warkuu sheegay waa war wanaagsan laakiin waxa weeye dastuurkeena iyo sharciga number lix wuxuu qeexayaa sida maamul goboleedyada lagu dhisayo intaba lama raacin haddana looma taagna aada ayaan ugu faraxsanahay wasiirku inuu tilmaamay gobolada dhexe waa markaan ugu dhoweyn inaan anagu soomaali ahaan wax aan xor u nahay inaan ka shaqayno marka xukuumadda wax badan ayaa u qooshan inkastoo xukuumadda laftirkooda aysan waxba gacanta qara ku hayn oo dhowr shaksi oo mas-uuliyiinta sare wadanka ay ka shaqeeyaan arrintaas waa mahadsan tahay waxaan siinayaa begos waxaa haddaaya ka dhawaajiso in loo baahan yahay in la saxo maamuladii hore u dhisme ee aan qaabkii loogu talagalay ee saxda ahaa marin see is leedahay waa lagu sixi karaa adoo noo sharxaya falastiin marka hore waxaan rabaa inaan saaxiibkay sadex meel aan ka raaco dastuurkan annaga aan haysano maaha inuu sax yahay ma aha wax badan baa ka khariban haddana isagaan ku dhex shaqaynaynaa kan marka mid malaa'ig samayse maaha waa la sixi doonaa haddana kan aan haysano aan ku dhex shaqaynayna inaan maamulka ku dhisno maamulka hadda jubba oo annaga ra-isul wasaaraha aanu daraa tagnay mar horena aanu tagnay baarlamaankana mooshin ka keenay baarlamaanka intaa la eg maaha inuu qalab isku raaco waxay leeyihin waxa la soxo procedureku sax maaha marka dowladda waxaa looga fadhiya waxa weeye in procedurekii la saxo oo sida hadda gobollada dhexe loo saxay in loo saxo oo koonfur galbeed loo saxo oo kuwa kale loo saxo qarbac qarbackaasi aan ku jirnana kadibna baarlamaanka la keeno baarlamaanka markaa uu aqoonsado inay tahay maamul goboleed ka tirsan dowladda dhexe laakiin ilaa hadda baarlamaanka ma aqoonsan maamulada aan sameynin waayo systemkii saxaa ma qabsan marka kan ugu horeeya waa kan gobolada dhexe kan jubbooyinka ku xiga oo aan jubbaland kala hadli doono dowladdu ay guddi u saari doonto iyagana guddi ka saari doonaan dibushiin dhama la sameyn doono ergas saxa la sameyn doono dastuur saxa la sameyn doono baarlamaan sax oo qabaa-ilka deegaanka ay raalli isig yihiin lasoo sameyn doono ka bacdina halkaasi hogaankii dowladnimada ee maamulada u ka dhismo oo kumeel gaara inta baarlamaanku u ka saxayo marka marka si loo saxo
la sameeyo laakiin maaha inay yihiin hundred percent sax waxay si noqonayaan markii baarlamaanku aqoonsado aqoonsado oo weli kumeel gaara marka dowladda sharciyan in ay wadadii saxda ahayd ku taagan yihiin maamulada jubba iyo koonfur galbeed ma aaminsana saasaan u qaatay sax maa baarlamaanka mooshin laga keenay sooma baarlamaanka bayska dowladnimada ah ummadda soomaaliyeed isagaa midnimadeeda u fadhiya isagaana khalad iyo sax kala garan kara sheegayna haddana cod oo boqol iyo soddon iyo laba ku meelmariyey inuu yihi ma maamulkaasi ma jiro oo jubba oo dowladdu u ahaa model u ahaa yani maamulka ugu horreeya dowladda ay rabta inay bilowdo si ay maamulada kala u daydaan marka modelkii haddii uu kharibnay waxaa loo baahay in modelkii la saxo waa mahadsan tahay haye engineer iriso
falastinasi waa muxuu ahaa si loo sheegay arrinta tan waxay u baahan tahay in wixii hore usoo dhacay iyo siay ku dhaceen iyo taariikhdii waa mid aada loogu wada ogyahay laakiin midda aniga aan rabo in la saaro focuska waxay tahay nidaamyadan haray iyo sidii loo dhaqangelin lahaa nidaamkii federaalka hadda cadaada system waxaa la bilaabay oo ah baarlamaanka inuu soo dhismo kadib madaxweyne la doorto oo laisdhihi karo waa system muxuu ahaa ka wanaagsan kuwii labadii hore loo soo sameeyey laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay federaalku iyo laba kun iyo toban iyo deg dega hiiraan iyo shabeellada dhexe waad la socotaa hiiraan inay dadka qaarkiis taagan yihiin hiiraan waxay rabtaa keligeed inay ama federal state noqoto ama ay dowladda dhexe oo optionka uu siinayo dastuurka inay qaadato haddii ay taas dhacdo ay dowladii hiiraan tahdo anaga gobol ahaan dowladda dhexen hoos tegaynaa shabeellaha dhexena sidoo kale ay odhan kartaa kadib marka maxaa dhici kara waay marka waxaa dhici kara in gobollo qaarkood ayagana ay sidaas optionkaas doortaan oo hadda ku jira maamullo kale oo ay kamid noqon karto jadoo kale shabeellada hoose markaas maxaa dhici kara waay marka federaalkii iyo degdegii lagu degdegayay waxaa ku noqon karo mxuuaha caqabado fara badan oo dhankaasa waxaan siinayaa xildhibaan goodax xildhibaan goodax engineer iriso waxa uu sheegay wasiiru dowlaha warfaafinta begos in loo baahan yahay in dib eegis lagu sameeyo maamulada hore u dhisman taasoo waqtigeeda qaadanaysa weli waxaa jira maamul goboleedyo kale oo aan soo dhismin iyagana sida hiiraan shabeellaha dhexe iyo banaadir oon weli go-aan laga gaarin marka la fiiriyo muddadaasi labada kun iyo lix iyo tobanka inta naga xigta aa fiiriso waqtiguma iskeenaya
ilama aha haddii wax saxa oo wanaagsan in la sameeyo la rabo in uu waktigu uu ku filan yahay maxaa yeele wakti badanaa soo dhumay runtiina in wakti loo qabto wax masiiriya in wakti loo qabto anigu waa kasoo horjeedaa wax saxa in la qabto ayaa loo baahan yahay ee aan waktigu uusan ahaanin waxa wax go-aanka ka gaarayo laakiin waxa go-aanka laga gaarayo inay noqdaan yani waxa masiiriya oo waktigooda qaatay inay noqdaan ayaan anigu kulley aaminsanahay laakiin haddii wixii khaldamay sida loo saxaayo anigu ma qabo muxuu ahaa in wasiirka uu si fiican arrintaasi u wajahay waxa sida loo saxaayo baarlamaanka ayaa sheegay uma baahno xukuumaddu fikir cusub iyo hadal cusub inay geliso baarlamaanka go-aankiisa ayaa sheegayo sida loo saxaayo oo oo ah in wixii la sameeyey aysan waxba ka jirin xukuumaddu hadda sida muxuu ahaa ay hogaanka ugu hayso ee gobolada dhexe ay hogaanka ugu qabato maam in la dhiso muxuu ahaa barlamaankaas la dhiso ee xukuumaddu inay liid ka qaadato dadkana isku keento dadku waxay go-aansadaanna la sameeyo ee aan nin berito la asuga in doorta la rabo uusan xildhibaanada samaynin Eh, marka barlamaanka tilmaamay uma baana xukuumadda fikir badan lagama rabo xukuumaddu waa fulin inay fuliyaan go-aanka barlamaanka ayaa laga rabaa Eh, uma baahna fikir badan iyo eh, waxyaalo badan uma baahna keliya inay go-aanka barlamaanka fuliyaan ayaa wax saxayso Eh, midda muxuu ahaa eh, eh, muxuu ahaa baydhabo iyo goboladaas eh, iyadana weli lama gaarin xukuumaddu fursad fiican bay haystaan Eh, waxayba arkeenba mudan sax oo shaqeeyey in aan iyo iyo waxa khaladka oo saxeeyana way arkeen haddii nin maamulka madax u aho madaxweyne sheegtay uu barlamaan dhiso waxa dhacayo wuu arkay Eh, xukuumaddu way aragtay haddii dadka uu barlamaanka dhistana sida eh, gobolada dhexana eh, eh, muxuu ah xukuumaddu way aragtay marka baydhabo markay ka shaqayn doonaan eh, waxa u horreyn samaynaan waxa weeye muxuu ahaa ninka madaxweynaha sheegtay inay yidhaahdaan meelaa fadhiisanaysaa annagaa barlamaanka dhiseen ay dadka iskugu yeeraan ay liidka qaataan ay shaqada meesha ka qataan sidaas keliya ayaysa aysan dhibaato ku imaaneyn dabcan kuwa kaleo soo socdana ee muxuu aha dariiqaas ee, En- gobolada laakiin dhexe laakiin xil- oo en, aan xildhibaan adduunyadu goodax faraha kula jirin in la sameeyo wey.
En, xildhibaan goodax laakiin shirarkan hadda socdaahi en, ajnabi lama dhihi kara gacanta kula jirin qarashaadka ku baxaysa aan ku baxaaya shirarka hadda gogasha cadaada taalla ha noqoto en, tii baydhaba taalle tii kismaayo taalle kulli waxaa bixinayay beesha caalamka dowladda federaalku ma aanay bixinin maamulada meesha ka jirana ma aanay bixinaynin marka see haddana beesha caalamka loo leeyahay faragelintiinana ma rabno haddana loo leeyahay qorshihii hore si saxa ma ahayna haddaan rabnaa mid saxa oo aan leenahay inaan samaynay ha loo soo bilaabo ma u diyaarsan tahay Ah, soomaaliya wa- iyo dowladda iyo nidaamyada wa- dhismaaya inay ka maarmaan gacmo shisheeye Ah, aad iyo aad way ka maarmi karaan gacan shisheeye Waxa- waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo ee, wadankeena wuxuu galay heshiis caalamiya oo la yidhaahdo compact oo new dealna dadka qaar ay u yaqaanaan heshiiskaasaa la galay in waxaan ummad ee, muxuu ahaa international communityga hor dhignay baahida dhaqaale ee, si aan u qabanno ee, arrintaas iyo arrintaas iyo arrintaas way nala qaateen keliya waxa weeye goboladii wa- wa- wadamada muxuu ahaa ee- ee dariska qaarkood ayaa ku soo dugaalay arrintaas oo kontraadyadii qaar ah waxaa la siiyey igad Ee, haddaa igad maqashidna aniga kolley aragtidayda ee, igad waa waa ethoopia waxaan ugu jirna xitaa runtii haddaan soomaali nahay ma aqaan marka igad hadda fara kulama jirta arrintan ee, dhaqaalaha dowladda soomaaliyeed iyo waxaa isla maamulo muxuu ahaa hay-ad ee, muxuu ahaa finland ka timid ayaa dhaqaalaha isla maamulo shaqadana waxaa jilibka u aastay ee, dowladda soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha waa guddigii aan samaynay ee, muxuu ahaa ee, wax hal sano ku dhow ee, la sameeyey oo intaa shaqada laga hortaagnaa oo waxaan meesha u diidnay in gacmo ajnabi ee intay gogasha fadhiistaan ee wax maamulaan dhaqaalaha heshiisaan galna weye dhaqaalahaas hadday diidaan iskhiyaar bay leeyihiin laakiin heshiis bay nagula galeen inay dhaqaalahan nagu kaalmeeyaan laakiin marnaba heshiis kulama aanan gelin inay gogasha maamulaan marka eh, waa waa misaal fiican eh, waxaa cadaalo ka socdo eh, oo iyadana weli la dhihi karo weli la dhihi karo eh, benderkii ma is istaagin meeshii la rabay ma is istaagin oo weli gacmaha shisheeye ayagoo nooc kale ah oo colaado wato ayay ayay dul saaran tahay waa mahadsantahay cadaado dul saaran tahay waa mahadsantaha en, waxaan siinayaa en, wasiiru dowlaha warfaafinta begos en, waana qayb su-aashii ugu dambeysay sidee is leedahay maamul goboleedyada en, kuwa hore u dhisan iyo kuwa hadda dhisanba nidaam saxa waa loogu fariisin karaa iyagoo aan wax dhibaataa u geysan midnimadii iyo wadajirkii iyo nabadii soomaaliyana waa ay shaqayn karaan
falastiin horta arrimaha qaar waxaan ku raacsanahay goodax saxaabkiisii uga dhawaajiyey oo ah eh, inay horta saldhig u noqoto in arrintu ay soomaali leedahay oo maxaan ku dhaha beesha caalamka ay dowladda uga dambeyso eh, wixii ay dhisayso wixii talaana ay siisay laakiin aysan horoodin dhinaca dhaqaalahana goodax waa ka hadlay inay anaga nagu saacidaan laakiin ay wax noo dhisaan oo anagana horrodaan ma laha marka waxaa waxa saxa ku samayn karna waxaa weeye in ay gogashu soomaali leedahay soomaali marka ay leedahay waxaa weeye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u xil saaran iyo federaalka inay iyadu fadhiisato xildhibaanada deegaanka ee federaal kasoo jeeda saa hore uga dhawaji ay tagaan maamulada meesha joogaya oo hadda magacahaan u jooga ay joogaan kale ku leeyihin degwashasiin runa in la sameeyo oo beelaha si saxa wax loogu qaybiyo waxay raali isaga yihin la sameeyo taas hore aan oga hadlay tan dhinaca midnimada isu imaashada way isu imaanaysaa soomaaliya hadda ma kala xidhin hadda kahore ayaa nin odaya oo jabhaddii n f d haddii inu nool yahay maaqan suldaan deeqoo la yihahdaa waa la weydiiyey b b c da waxaa la yidhi adiga soomaali weyn baad ka sheekeynaysay marka labadii saldhig u ahaa dowladda soomaaliya waqooyi iyo koonfur ahaa ayaa intaasoo maamul dowladeed es haddana kasoo baxeen maxay kula tahay midnimada soomaaliya waxay maalin maalmaha kamid a waxaan aaminsanahay weli inay soomaali isu imaanayso iska dhaaf annaga kuwa kale isu imaana haddana horumarka ka jira soomaali daafeed markaad fiiriso horumar ka jiro waxaan qabaa in midnimo weyn iyo dhaqaalo weyn iyo walaalnimo weyn iyo isjecel weyn soomaaliya inuu imaan doono ayaan aada u aaminsanahay
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa injineer yariso adoo soo koobaya isla su-aasha
runta falastiin arrimahan muxuu ahaa federaalka iyo dhaqangelidiisa iyo laba kun iyo lix iyo toban ani waxaan qabaa sidan kow in dawladda inta hortayna in rabitaanka shacabka lagu shaqeeyo oo dadka rabitaankoodu uu noqdo waxa maaragtay hirgalaya ha noqoto gobolka hiiraan ha noqoto shabeellaha dhexe iyo ha noqoto banaadir banaadimna iyada naftirkeeda waxay u baahan tahay in baarlamaanka intaanan uu statuska muqdisho uusan ogaanin ka hor dadka deegaanka lala tashado aayahooda ayaga ay ka timaado annaga daraasado fara badan baan sameynay wadamo badan waxaa jira sida berlin oo kale muxuu ahaa brussels oo kale wadamo magaalada madaxdiina magaalo madax ah dowladii federaalkina ay degan tahay maamul goboleedna ah si dadkaas deegaanka degan ay ayada uga tashadaan marka arrimahaas oo dhan laba kun iyo lix iyo toban waxaa adag in wax walbaba sidii saxda ahaa loo fuliyo marka waxaa aniga tala ku jeedin lahaa baarlamaanku iyo xukuumadda iyo madaxtooyada inta la fariisto la yidhaahdo laba kun iyo lix iyo toban intaanaan qaban karnaa inta kalena waxaan qaban karnaa ilaa laba kun iyo sideed iyo toban si dadka loogu sheego wax la filin kara iyo waxaan la filin karin hadhowna ay u yaraato isqabqabsiga iyo waktigaa dhamaaday iyo arrimahaas marka saasaan qabaa aniga inay talada ku jirto waa mahadsan tahay xildhibaan goodax injineerka meeshuu dhiga aan ka qaadno baarlamanka iyo xukuumadda iyo madaxtooyada inta isku yimaadaan waxa qabsoomi kara waxa aan qabsoomi karin inta ka wada hadlaan qorsho midaysan shacabka ma siin karaan oo ah sida lagu gaari karo labada kun iyo lix iyo tobanka haddii aan la gaari karinna loogu dhowaan karo
aadaa umahadsan tahay horta arrintaa in layskaga yimaado waktigeedii waa waa la joogaa ka hor munaasab ma ahayd maxaa yeelay xukuumadda ayaa uxil saareen arrintaas inay fikirro cad ka keento waxaad moodaa in arrintaas muxuu ahaa xukuumaddu ay ka gaarisay hadda ayay tahay in baarlamaanku uu gogasha wax ka soo galo wax layska ogyahayna la sameeyo inta aan ka warqabo baarlamaanku aada ayuu mashquul igu yahay iguna murugeysan yahay igua welwal qabaa two thousand sixteen maanta meeshuu jooga meesha laga aadayo haddii eedda idmo bishan gudaheeda iyo bisha kale wax badan ayaa kala cadaa doono maxaa yeelay baarlamaanku waxay arkaan khatarta ka imaan karto noocan hadda socda hadduu sii socdo marka waxaan isleeyahay waan aada ugu rajo weynahay in baarlamaanku uu markaan bishay weyn gaaray waxa uu xukuumadda ku hadleyn karayo masiirku ku hadleyn karayo masiirkiisa ku hadleyn karin ay kala caddahay waktigii la xisaabtami lahayna waa la joogaa oo yacni mataqaanaa xisaabtan dhaba oo wadaninimo la xisaabtami lahayna waa la joogaa marka rajadeyda aada u fiican tahay in layskugu imaan doono madaxtooyada iyo muxuu ahaa fulintan dhihi rabaa iyo muxuu ahaa baarlamaanku inay wada fadhiistaan oo meel wax wada dhigaan haddii la yidhaahdo maalmahan soo socdana waa dhici doontaa isle waa mahadsan tahay xildhibaan goodax aada u mahadsantihiin dhammaantiin injineer yariisow goodax iyo iyo wasiiru dowlaha begos aada u mahadsantahay ramadaan kariim inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaanu ku eegnay barnaamijka shan iyo konton sano kadib markii la taagay calankii ugu horeeya ee soomaaliya sidee ayuu hadda dalku u muuqdaa ma mid sii kala go-aya mise mid isku soo dhowaanaya barnaamijka waxa ay ka qayb galayay xildhibaan cabdulaahi goodax bare oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladihii dalka soo maray kuwoodii ugu dambeeyey gaar ahaanna xilligii maamuladana ay dhismayeen injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo isna sidoo kale wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray iyo wasiiru dowlaha warfaafinta ee dowladda federaalk ee hadda jirta maxamuud cabdulaahi beegos tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ramadaan kariim idil ahaantiinba haddii wararkaas iyo warbixinahaas idin seegaanna ha moogaanina inaad kala socotaan ama ka daalacataan bogga internetka ee v o a somaali dot com haatanna kusoo dhowaada mid ka mid ah heesaha ramadaanta taasna waxaa ku eg idaacaddaiyadii fiidnimo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intan idaacadaha soo socda ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.